xubno ka tirsan labada gole ee dowladda jubbaland oo maalmahan ku sugnaa kamboni ayaa booqday iskuulka deegaankaasi oo uu ka muuqdo burbur xubnaha labada gole ayaa kulan la qaatay maamulayaasha iskuulka iyo sidoo kale ardayda maamulaha iskuulka deegaanka haraas gamboni ayaa ka warbixiyey xaaladda iskuulka iyo baahiyaha ay qabaan iskuulka noo soo booqday marka waan kusoo dhaweynay insha allah halkaani waa iskuulka haraas gamboni waxaan ka codsanayaa marka wasaaradda waxbarashada iskuulkii ayaan joognaa codsigaanan uu badan yahay mashaariicdii macalimiintii inaan la horumariyo insha allahu oo macalimiintii loo raadiyay maadaama gaab dheer la galay wasaaradda waxaan ka codsanaya ilaahay mahadulin waxbarashada inay iskuulkii ay horumarkiisii ku dadaasho waxbarashadii waan wadnaa ilaa iyo saddex iyo toban sana xaggaan jooga aniga macalin ahaan ka maamul ahaan buwaagii manhajta la soo kordhiyo intaan haysana ama waa jeexmeen ama waa yaryihiinba gaar ahaan kuwa galaaska shanaad ka bilaaban ilaa sideedaadka marka ilaahay mahadulin waxaan ka rabnaa inay noo soo kordhiso macaalimiintii siminaaro iyo wax loo abaabulo oo la horumaray macalinka tayihiisa naftiisa waxaan ka codsanaya wasaaradda waxbarashada insha allahu macalimiintii inay tayadoodii ay wanaajiso mushaaraadkoodii iyo waxoodii dhan la hagaajiyo maxamed cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluuga ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ee ay khusayso ay gaadhsiin doonaan baaqan annagoo halkaana maanta aan soo booqanay iskuulkii waxbarashada run ahaantii iskuulkaas iskuul aad u weyn weeye waa iskuul arday badan ay markii hore ay joogeen ardaydaas waxaana loo sheegay inay ka koobnaayeen toddoba boqoloo arday maantana ay ardaydii ku soo hartay boqol iyo konton arday ardayda waxaana loo sheegay inay qayb ka mida ah weli aysan iskuulkii shaqaaqadii yareed oo dhacday ay ka maqan yihiin run ahaantii waxaa kaloo naloo sheegay inuu iskuulkaas uu ka kooban yahay fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad wuxuu warbixin inaga siiyey fasalka sideedaadna waxaan ku aragnay afar arday inay fadhiyaan afartii arday laba ka mid ah ayay sanadkan galeen imtixaanaadkii magaalada kudhaa ay ku baaseen run ahaantii maanta magaalada ayay joogaan fasalka ay u gudbi lahaayeenna inaysan helin